إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta dowladda xabashida ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mida gobolada baay bakool iyo banaadir waxaa la baahiyay qaybta labaadnad oo cilmiyaad ku saabsan damaca dowladda nasaarada xabashida ethoobiya ee geeska afrika taas oo uu jeedinayo mid ka mid a culummada soomaaliyeed abukaata ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan jirin siyaasad ay dowladda kula dagaalamayso maandooriyaha dhibaatada ku haya dalka bulshada ku dhaqan deegaanka jasiira ee dhacduleedka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay kala kulmayaan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ciidan haweenka ku dhaqan degmada buulafuulay ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey lixdan neef oo ariya iyo agabyo kale دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta dowladda xabashada ethoobiya iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada baay bakool iyo banaadir haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka baay rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xero ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ay ka sameysteen degmada bardaale isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin maayanfuulka magaalada baydhabo dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada xabashida ethoobiya ay ka sameysteen degmada xudur ee gobolka bakool dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay kaga sugan yihiin deegaanka karsbaalley ee duleedka magaalada muqdisho xilligii uu dhacaya weerarka waxaa saldhigga ku sugnaa saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray xalay fiidkii hore ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa dharcadda halkaasna waxaa ku dhintay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii la beegsaday waxaa la baahiyey qaybtan labaad nadow cilmiyeed ku saabsan damaca nasaarada dowladda xabashida ethoobiya ee geeska afrika taas oo uu jeedinayo mid ka mid a culummada soomaaliyeed waxaa ka waramaya cabdifitaax faarax
waxaa xale la baahiyey qeybta labaad nadu cilmiyeed ku saabsan damaca dowladda federaaliga ee xabashida itoobiya ee geeska afrika nadwe cilmiyeedan oo qeybta koowaad oo muuqaal ah habeen hore baxday ayaa soconaysay konton iyo saddex daqiiqo iyo qodar saddex iyo toban sikin loogana hadlayay damaca xabashida itoobiya qeybta labaad oo xale la baahiyey ayaa iyana soconaysa afartan iyo afar daqiiqo iyo qadar soddon iyo afar sikin sheekh cabdulaahi raabi kaahin oo ah sheeqa markaa ka hadlaya damaca xabashida itoobiya ayaa sheegay in qadiyadda aanay ahayn qadiyad soomaaliyo xabashi ay tahay qadiyad u dhexaysa masjid iyo kaniisad
قضية قضية صومالية حبشية كليما وقضية شرق إفريقيا وقضية إسلامية وقضية مسجد إيا كنيسة إسهيان وقضية مسلم إيا كريشتان إسهيان قال إسهيان شعوبتا qarni lifriqiya hadda degan welibana nimankan horarka ee hadda aan ishaynaay dadka ay dabada marsadeen ay haystaan waa dadka aynaw ahdaafteenu ay in ay ku fusho aan rabno wey taaka dhulkanaga labaatan kiilo iyo arintu arrintu intaa ma ah isaguna ku dheeraaday mangiste hadallo uu jeediyey iyo waxauu ahaa
mingisto hayla maryam wuxuu ahaa asalkiisu wecel wecelada uu boqortooyada lagu koriyey guriga boqorka hayla salaasi lagu koriyuu ka mid ahaa ilaa uu ka gaadhay sargaal sare uu ka gaadhay kornaylnimo uu ka gaadhay tabihii iyo boqorkan iyo dacfiga iyo meelaha raggii bartay buu ahaa qabiilka waqooyiga shadega ee wallagahana wuu ka dhashay afgembigii tigdham ee etoobiya tigdhamta aada maqasheen nin baa markii hore eritriyaanaha qabtay waad la socotaan kabacdi isagaa raggii arrinta la wato o dhan laayay isagaa qabtay bacdaha soomaaliya dagaalkii baa bilowday waxaan ooga jeedaa mingiste hayle maryam khudbooyinkiisii waxaa ka mid ahaa inta ay caasimaddii etoobiya ay ooyeyso in aan qubaysanno iyo inaan raaxaysanno iyo inaan faraxno midna nooma haboono oo balcad ah taytayley walaalaha qaar baa igu soo celcelinaya taytayley maxaa la yidhahda balcadan hadda la bixiyay taytayley la odhan jiray meesha sheekh oo sii wata hadalkiisa ayaa ka waramay heerka cadaawadeed ee xabashida itoobiya ugu lug lahayd riditaankii dowladdii maxamed siyaad barre isagoona sheegay burburkii dalka danta ay xabashidu ka lahayd inuu ku guulaystay mangiste isagoona cali mahdi gaarsiiyey madaxweynenimo bilooyin mingista hayle maryam isagoo tuutihiisii qaba waa kii ku shiriyey jabahaadkii mustaxiil meeshan magaalada yar ee ka hooseysa qalaafe jabahaadka uu keenay ee isu keenay waxaa ka mid ah s n f waxaa ka mid ah s n e waxaa ka mid ahaa s d f waxaa ka mid aha u a c waxaa ka mid aha s b m wuxuu yidhi siyaad barre waa jilicsan ha la qabto s b m waxaa la yidhi dhankan baydhaba iyo jihadan xamar ha ka qabteen u a c na waxaa la yidhi gobollada dhexe iyo dhanka xamar ha ka qabteen s d f na waxaa la yidhi gobollada bari iyo meeshaas ciidamada ha ka qabteen waqooyiga ayuu u diray waxyaabaha la yaab kale ee muarikiintu ay sheegayaan waxaa ka mida raggii goobtaa fadhiyey qaybo ka midana aan warsaday wuxuu yidhi markii ay dowladda la rido madaxweynaha meesha laga tuuro lama dhisi karo dowlad markazi ah dib ha loo soo noqdo adsabaha laisugu yimaado dowladda ha laga tashado isla nafsul waqti uu jabahaadkii kala diray qoladii maxaa la odhan jiray manifesto manifestadiibuu addisababa geeyey waad ogtihiin taa wuu ku guulaystay muxuu sameeyey soomaaliya markii villa soomaal madaxweynihii laga dhaqaajiyey laba maalmood saddex maalmood kabacdi dowlad baa lagaga dhawaaqay cali mahdi madax ka yahay nadwadan ayaa ahayd mid aada u dheer oo uu sheeqa arrimo badan oo muhiima kaga hadlayo kuna saabsan damaca xabashida itoobiya waxaa qeybtan xalay la baahiyey ka horeeday qeyb kaloo habeen hore la baahiyey waana muuqaalo soconaya wax ku dhow saacad
abukaate ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inaysan jirin siyaasad ay dowladda federaalka kula dagaalamayso maandooriyaha dhibaatada ku haya dalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
muqaadaraadka oo dhibaatooyin badan ku haya dadka ku dhaqan meelaha ay ka arimiyaan dowladda federaalka ayaa waxaa si weyn uga hadlay mid ka mid ah madaxda maxkamadda dowladda federaalka isagoo sheegay dhibaatooyinka ay leedahay iyo halka uu maanduuriyaha ka soo gala dadka waxa uu sheegay qeybaha ay u kala baxaan maanduuriyaha iyo siday u kala isticmaalaan dadka shaqada ka dhigtay isticmaalkooda abukaato cumar dhegey oo ka tirsan madaxda maxkamadda dowladda federaalka ayaa waxauu sheegay in maandooriyaha uu xilligii dowladda siyaad bare la mamnuucay balse haatan aysan jirin dowlad mamnuucaysa ama wax sharciyad ka soo saaraysa
sharci ma leeyahay ma laha laakiin siddeetan iyo saddexdii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii sharciga laga soo saaray lagu xaaraantinay bayiqaadka muddo ayuu shaqaynayay wuxuu ka mid ahaa kaysaska la geeyey maxkamadda badbaadada oo ciddii ka ganacsanaysana waa la xorayay gawaariga lagu keeno waa lala wareegayay aadna waa u shaqeeyey muddo siddeetan iyo sagaalkii baa markii dambe dib loo fasaxay haddana wareegta kale lasoo saaray layidhi waa fasaxan ha la cuno waa sidaan sheegaya siyaasadda dowladda ee ku aadan la dagaalanka muqaadaraadka marna ma fadhinin waxay isla bedelaysay siyaasadda iyo duruufaha jiro waxay u baahan tahay siyaasad cad in laga qaato oo go-aan la qaato oo la socdo laakiin siyaasaddaas waxay ku xiran tahay sida uu sheegay macalin mahdi dhaqaalaha in lagu wareejiyo qaab kaleeto oo waxa dadka ku shaqaysta iyo sida u shaqeeya iyo noloshu isbedesho revenuega dowladdu korkaco shaqo abuurantoo nabad la helo waa laga baxaya haddii la yidhahdo sidoo kale waxuu ka waramay caqabadaha ka dhalan karo isticmaalka maandooriyaha isagoo eedeymo u soo jeediyey wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka marka intaasaan ka dhihi lahaa xagga sharcigiisi iyo wuxuu qabi jiray qaybta ku aadan ee, caqabado ma caqabado ma leeyahay barnaamijkan dee caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid aan sheegay wada shaqayn la-aanta hay-adaha Ee, ku- booliiska iyo xeer ilaalinta iyo maxkamaduhu waa ku filan yihiin kaalintoodana way qaataan laakiin waxaa maqan kaalinta kaleeto oo ka hortag ahayd kaalinta ka hortagga waxaa ugu weyn wasaaradda caafimaadka waa inay nidaamisaa farmashiyayaasha farmashiyayaasha waa in la nidaamiyo farmashiyo gedi kari daawo aan prescription dhakhtar soo qorin waa inuu jiro waa in haddii lagu arko oo lasoo qabto marka dadka ilaa ay hadda muqaadaraadka loo soo qabto sidii dadban daawooyinka loo isticmaalay oo khaldan oo lasoo xiray farmashiyaale iyo wasaaradda caafimaadka kuma arkin waxay ka mid ahayn isticmaalayaasha iyo keenayaasha iyo ka ganacsatada marka waxaan rajaynaynaa eh, inay wada fadhiistaan xeer ilaalinta iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka eh, si cadna loo sheego in wasaaradda caafimaadka doorkeeda uu maqan yahay qaadato maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka ku dhaqan gobolada iyo magaalooyinka ay ka armiyaan shisheeyaha iyo maamulada uu dalka ka dhistay
bulshada ku dhaqan deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob ay kala kulmayaan maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ciidan waxaa ka waramaya maxamed sheekh cali
dhulboobka dooni mayno dhuuni qaata dooni mayno dooni mayno burcadda dooni mayno koonfur galbeed boobka yeeli mayno sideetan sanaan jirnaa mahaan ku ilma korsannoon ku dhalanayaan joognaa unankaa biryale dad dhahaya maaha shacabka ku nool deegaanka jasiira ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob xoogan oo uu ku hayo maamulka koonfur galbeed gaar ahaan kan shabeellaha hoose iyo saraakiil ciidan oo wata gaadiidka dagaalka bulshada deegaanka jasiira gaar ahaan dadka la doonaya in dhulkooda la boobo ayaa sheegay in dhulkooda lagu boobo magaca ciidamada asluubta oo ah xarun ciidan oo halkaas ku taala ulajeedaduna ay tahay in dad kale lagu wareejiyo dhulka oo laga soo qaatay lacago qandaraas ah haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadka dhulkooda xoogga loogu qaatay oo u waramay saxaafadda waxayna fariin ku qoran far waaweyn u direen madaxda dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed aa dhulkan oon abka ab deganayn oon ka dhaxalna dadkaani ayuu naga qaaday marka uu naga qaaday boobow ku degay shanta soomaaliyeed hays dhex degto wili marka ma dhalan dowlad ka dambaysay oo tiri war shanta soomaali markay isdhex degtay dhulkii oo shanta soomaali ay kala boobtay dib ha loo- ha- ha looga soo naqdo waxaan rabnaa koonfur galbeed dowladda mas-uuliyiinteedu inay ogaato oy ogaato intii waxgaradu ay ogaato intii amnigu ay ogaato nala ka qabto goofahaanya abkaayaan ka dhaxalnay annagaa iskale Eh, dowladdu marka ay u baahan tahay ayadu dhulka laakiin in qoranna laku muuquuniyo ee maatadaanyi maalin walba la jiijiido ee la tuurtuuro ee hantidii afka dhaxalka ahayd qoranna loo kaga qaato ay- ayaa- ayaan cabasho ka nahay marka dhibaan qabnaa waa milateri waa koonfur galbeed oo cabdibilayaal wata ma ahin qorogacmeedyo kaliya xataa cabdibilayaal yaanta boob lagu haayay oo ku yaala jasiiro dadkii deganaayna ay degan yihiin goofa eh dukumiinti ah oo boob lagu haaya beryahaan na dhibtay ku soo kacnay waxaa hadda ab waxa u eh loo ku aftirsadaa wax hadda socdo koonfur galbeed koonfur galbeed inay naga leexato madaxweynaha hadduu ogyahayna oo naga leexdo matalaad xumaa ewel ku qabnay koonfur galbeed haddana ayayna dhiban insha allah saasaan rajaynaa hadday naga leex waayaan waxbaa kasoo bixi doono dhulkeennan annaga iskale walowna la dhahow haaya asaa ka dambeeyo haddana ma aaminsan inuu arrin dhambo madaxweynaha ka masuuraawdo dadkii shacabka ahaay oo soonaha jasiiro weylaqabe baqal meesha la yidhaahdo ceeldheere abaydhaxan dhulkaasoo dhan dadkiisi waaye dadkan mahashaka cabashada maanta ka taagan Waxaan- in dhulkii aan lahayn oon ab uga hirnay oon joogi jirnay oon mataqaanaa dhulka oon leeskama lahaado beryahan dambe wuxuu ahay war beled warqaduu ku yaal dhulka anagu isa- iskama uun lihiine sharci baan ku leenna waa noo cabiran yah waana laka warqabaa haddana waxaa la leeyahay haddana waa lasii sharciyeynao dad kalaa loo sharciyeynaaho mataqaanaa ha- xaggaas iyo baydhaba ka yimid aad iyo aadaan uga xunnahay dhulka mataqaanaa hanti badanaa noogu jirta meherado badanaan ku leennahay waa nala ku og yahay sharciyadaynu waa xaraysan yihiin maana sharci hadda kadib lasoo dhoobdhoobaaya ma ah waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo deegaanada dhaca kusoo badanayay dhulboobka oo sida muuqata xariga goostay iyadoona mar kasta warbaahinta kasoo muuqanayaan dad ka cabanaya in dhulkooda xoog lagu qaatay waxaana ka badan inta aan warbaahinta soo tabinaynin dowladda federaalk ayaa hormuudka ah dhulboobka sida farmaruujiska ah loogu qaadanayo dadka rayidka ah waxaana marar badan dhacday dad iska hurdaya guryahooda iyagoo warmoog ah lagu dumiyey hoygooda oo baldoosaro fooda geliyey halkaas oo dadkii shacabka ahaa ee hurdada lagu kadiyey khasaare xoogan marar badan kasoo gaaray warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan haweenka ku dhaqan degmada bulofolay ee gobolka bay ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey lixdan neef oo ari ah iyo agabyo kala duwan mubaarag cumar ayaa ka waramaya haweenka ku nool degmada buulo fulaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furimo hore ku jira haweenkan ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey ku dhowaad lixdan neef oo ariha iyo caagadaha dahaaran iyo agabyo kale ay ugu talagaleen mujaahidiinta munaasabadda ay hadiyadaha ku bixinayeenna waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimaa udiin iyo odayaal dhaqan kuwaas oo bogaadiyey sida ay isku xilqaameen habeen ka dhigta madaarista iyo maraakiista islaamiga ah ee degmada buulo fulaay ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay sheekh fu-aad maxamed kalaf iyo sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka iyagoo gabdhaha muslimaadka ah kula dardaarmay inay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta ah ee dagaalka adag kula jira shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dowladda federaalka allah subxaanahu wa tacaala mu'miniinta wuxuu amray rag iyo dumar iyagoo ah iyo inay la jihaadaan cadowga allah subxaanahu wa tacaala khaasatan kuwa nagu soo duulay ee dalkeenna soo galay gabdhaha muslimaadka ah waxaa laga rabaa kuwa aanan walaalahooda aan hawshan ku jirin jihaadka ku jirin inay kaxeeyaan oo jihaadkaad ka qayb gashaan wa jazaakum allaahu khayran allahna idin barakeeyo owlaadiinna iyo idinka iyo hawshan aad qabateen aaggan aad isleedihiin qiimigiisa haddaad ogaan lahaydeen waxaad dareemi lahaydeen inaydan ka daalina dowrka iyo kaalinta gabadha muslimadda ah ay ku leedahay mushaarakat aljihaadu fii sabiili illaahi inay ka qayb qaadato dowrkeeda iyo kaalinteeda ay ka muujiso jihaadka socda ee u dhexeeya bayna aladiina aamanuu waaladiina kafaruu alxamdu lilah uma alxamdu lilah waxaad dareemaysaa walaalayaal dowrka ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadku waa baaris waa muuqdaa soo ma jeedid waxaa ka mid ah infaaqii bay ka qayb qaateen waxaa u dheer gabdhaha guryaha markay ku laabtaan tarbiyada carruurtii jihaadka ka qaybgeli lahaa qiyaadaadkii muslimiinta mustaqbalka inay diyaariyaan ayaa u dheer oo xaafadda hadday ku noqdaan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka degmada buulo fulaay iyagoona soo dhoweeyey gabdhaha garab istaaga u sameeyey walaalahooda mujaahidiinta ah xafladan agaasinshe oo laku wareejiyahay lixdankaas naf oo irinka e oo haddaba nin muuqdo gadaalkan hadda surung iyo kolley caagagaas oo runtii halkii habba inqalamo caagateedun isan argaasan sihilmaah halkii talaaj iyo halka caag oroodana may qiimo kalaha sadiiladaas hatiyasahaytano intu surun ee runtii talaajka may imbaahanya koronto kano kan hadda korontana had mambaahan milal meeliseedana wala isticmaale waa qaboojiyo oo korontana in imbaahanayn jazaakum allahu khayran khayr aljazaa ayaa lana gebro ee runtii mae markii koowaad xafladoosha ku qiib galaan mae markii lamaad ma amarkii saddexaad ma amarkii afaraad qaar ka mid ah haweenkii agabkan wareejinay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay mujaahidiinta ku wareejiyeen sidoo kale haweenkan ayaa fariin adag u diray xasan gurgurta iyo ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya abiy axmed oo dhowaan muuse biixi la galay heshiiskii lagu siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya
haddaan sii gudagalo xoolaha nool waa lixdan neef oo ari ah iyo agabyo kale oo ka mid ah caagaga tolna allah subxaana wa tacaala ayaana waafajiyey tabar iyo awood aan ku kaagna ma lahayn ilaahay subxaana wa tacaala ayaana waafajiyey allah ayaa mahadinaa awal hore jihaadka door ayaa nooga furan waxaana diyaar u nahay inshaa allah haddaan nahay gabdhaha ku dhaqan gobolka baay khaasatan maxaafadada bulufulay inaan ka qayb qaadano jihaadka ka socda geeska afrika inshaa allah tagna bilow ma ahayn mana noqon doonto ugu dambayntii waana ka qayb qaadan doona waana u taagannahay waxaan leeyahay xasan murtad ayaan rabaa inaan baaq u diro xasan habhabley walaayaad ma soo hamiyey wuxuu hadba meel hoydo gaal oo habar waclabo huuraale wuxuu hugufley diyaaradhada xago hordhici koowaadba hoygooda ma la holciyey hordhici labaadna hilibkooda ma la harqiyey huunfaydi iyo yeyda haadii ma qaybsadeen allaahu akbaar allaahu akbaar gurgurtow haddaad calaacashid iyo haddaad habar wacatid iyo haddii baalka abiy axmed u tagtid iyo haddaad musabix u tagtid iyo haddaad yuhuud ka degtid iyo haddaad da- kenya u soo jiidid iyo haddaad meel walba tagtidba adiga cabaadkaada uun ku dilin annagu waa meesha annagu waxaan naha dhul aduguna waxaad gaalana waa haaqin haaqinkuna wou dhammaadaa dhulka haddii lagu hel haaqo annaguna jihaadkuna ma dhammaanaayo ilaa qiyaama saaca gabagabadii madasha ay hadiyadaha ku bixinayeen habeenka ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abu jacfar isagoona bogaadiyey habeenka sidoo kale waaliga ayaa u duceeyey gabdhaha muslimaadka ah ee iska soo aruuriyey agabkan kaalintaas bileyran oo runtii gabdhaha ku qaadada ahaayeen jihaadka ku socda bariga afrika mayna dareen siyaasi ani iyo jihaad ilaahay subxaanahu wa tacaala laga raaligeliyahay ilaahay ikhlaasnin kawaala eed iyo eeda walaayada yaasiin xalkin inku warqabto waana sanbogaadiyaasa jazaakum allahu khayran asan lana ilaahay subxaana wa tacaala yaa abaalwiisiin ku tuugana ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa idinka wartan yaa ilaahay siin ku tuugan insha allahu tacaala walilaahi linis weydiiy ridaa uraxmaan yo waaye ilaahay inasiinka raali nagada yaa ilaahay ku baryaan tabaaraka wa tacaala dhan kasta walbarashada ku culustana walbarashada ilaahay in fududaay kan jihaadka han waafagna ilaahay ha waafajiyo anta gaal- gaalada rateena ilaahay hanuuni ho khayr la dooni ho ilaahay khayran la doonana ilaahay muslimiinta ku qabada rinkii waa ku insha allahu tacaala galantayaa ka jara caagado galantaya ka jaran ani meelilanka tala galayna ballangu inaan isiinku geysiye jazaakum allahu khayran ma ahan markii ugu horeysay gabdhaha muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hadiyado kala duwan ay ku wareejiyaan mujaahidiinta safka hore ku jira kuwaasoo ay ku ciribtirayaan shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo dabadhiilifyadooda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa